بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharxii sheekh ibnu cuthaymiin xadiidkii sideedaad yaan ku jirnay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah waxaan soo gaarnay fawaa'idda laga qaadanayo xadiidka faa'iida kuwaad shiikhu wuxuu sheegay in rasuulku yahay sala alla alay slam addoon ma'muur ah oo wax la faro isaga laftiisa oo amar loo jeediyo sida dadka kaleba loo amro maxaa daliil u ah marka arrinkaas waa hadalkii rasuulku sal slam uu yidhi umirtu waa la ifaray yaa wax fara marka allah baa wax fara faa'iida labaad inay bannaan tahay wixii la yaqaanay oo macluumka ahaa in la qariyo haddii qofka lala hadlayaahi uu ogyahay oo yaqaano maxaa daliil u ah iyadana waa isla lafdigii hore umirtu waa la ifaraydaas waaye kii wax faray oo allah ahaa yuu rasuulku sal ly slam uusan sheegin sababtoo ah dadka lala hadlaayo way garanayaan midka wax amraa inuu yahay allah faa'iidada saddexaadna waxay tahay inay waajib tahay oo dadkii aimada ahaa ee muslimka hogaaminayay iyo dowladihii awoodda lahaa in dadkii lala dagaalamo ilaa ay sameeyaan waxyaabaan soo socda ama wax la sheegay oo xadiidka ku jira yacni inay towxiidsadaan inay salaaddii ogaan inay sakadii gutaan haddii qof marka uu yidhaahdo lafdigan oo umirtu ah waa lay faradaas maxaa loogu xambaari waayey inay sunno tahay ilaa amarka qaarkiis baa sunno noqda eh oo mararka qaarkood lafdigii amriga inuu soo arooray yaa dhici karta oo lagu fasiro in waxaas leesfare ay sunno yihiin oo aysan waajib ahayn jawaabtu waxay tahay amarku hadda sunno ma noqon karo sababtuusan u noqon karin waa maxay waxaa ku jira wax xaaraan ahaa oo la bannaysanayo dadka dhiiggoodu waa xaaraan xoolahoodu waa xaaraan maxaa lagu bannaystay waxaa lagu bannaystay wax waajiba marka maadaama amarkan ay ku jirto bannaysasho la bannaysanayo wax muxaram ah sunno iyadoo la raadinayo lama xalaalaysto wax xaaraana marka xaaraan la bannaystay oo marka hore xaaraan naga ahayd waxay ku timid uun waajib meeshii la rabo inuu macnaha soo istaago oo booskaas u yimaado sidaa darteed yaa fuqahadu waxay soo deliilsadeen oo u soo deliilsadeen in la isgudaa inay waajib tahay in guditaanki uu yahay wax ka mida bani aadamkii oo haddana muxtaram ah oo la goynaayo waxaana asal ah qofkii inaan maaragtay wax laga jarin marka in xubin la gooyo ama yacni haraggii wax laga gooyo dadka jirkooda ka mid ahaa ma bannaana asalku waa saas qaacidada caamka waa taas markii la bannaystay marka goyntaas waxay ku tusinaysaa marka in khitaankii iyo guditaankii uu waajib yahay sababtoo wax xaaraan ah lama bannaysto ilaa in waajib la gudanayo moogiye sidaa darteed waxaan leenuhu yidhi amarka hadda meeshan xadiidkan ku jira ee rasuulku sal slm uu yiri umirtu an uqaatila annaasa waa amar waajib ah faa'iida afaraadna waxay tahay waa xadiidka laga qaadanayo in jihaadku uu waajib yahay jihaadku mararka qaarkood wuxuu noqdaa fardu kifaayo oo ummaddii qaar ka midu hadday u istaagaan intii kale waajibkii waa ka dhacaa mararka qaarkoodna fardu cayn buu noqdaayo dadkii meeshaa yimid yuu macnaha jihaadku uu waajib ku noqdaa dadka oo dhanna fardu cayn kuma wada noqon karo waxaa daliil u ah wamaa kaana almu'minuuna yaa alla uu yiri mu'miniintii ma ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan dhammaantood oo jihaadku wada baxaan falowlaa nafara fahallaa nafara muxuu u bixi waayey min kulli firqatin koox kastao iyaga ka mid a minhum daa'ifatun qola maxay uga bixi weyse liyatafaqahuu si ay macnaha wax u fahmaan oy diinka u bartaan macnaha waxaa laga wadaa buu leeyahy shiikhu waa kuwii haray kuwii jihaadka u baxay moogi kuwii hare waay ilaa rasuulka sal sl marka qaarkood saxaabaduu diri jiray marka qaarkoodna waa uu raaci jiray marka wuxuu leeyahay kuwii rasuulka la jooga sal sl oo la haray si ay u bartaan fi diini diinka ay u fahmaan ay u tafaquhaan waliyundiruu qowmahum ay u digaan markaas dadkoodii idaa rajacuu ileyhi markay usoo noqdaan lacallahum yaxdaruuna waxay mudan yihiin inay digtoonaadaane marka ayadaas waxay kutusinaysaa jihaadka inaanu fardu cayn ahayn mararka qaarkood buu fardu cayn noqdaa oo hadduu marka imaamkii qofkii uu farow yiraa hebelow maaragtay ka qaybgal dagaalkii fardu cayn bay ku noqonaysaa sid sidoo kale dagaalka laftiisa qofku hadduu isu soo xilqaamo isaga u yimaado inuu ka cararo meeshii dagaalku ka socday ma banaana faa'iida shanaad maxay tahay xadiidka laga qaadanayo inay waajib tahay in la qiro kelimaddii towxiidka laa ilaaha ila allah qalbiga iyo carabkaba laga qiro hadduu carabka keliya kaga dhawaaqo oo aanan garanaynin anigu hadda waxa qalbigiisa ku jira ile maba daalacan karnee waxa uu ku hadlay ee ka soo muuqday un baan maaragtay ku dhaqmaynaa annagu wixii uu qarsanayana allan u daynaynaa waxaana waajib ah in marka laga daayo dagaalkii ilaa ay ka soo baxayso isaga oo ka soo caddaanayso wax khilaafsan oo ka soo horjeedo burinaya wixii uu qiray mana bannaana inaan tuhmaysanno aan nidhaahno qofkaani kelimadda towxiidka wuxuu ugu hadlay been oo macnaha daacad kama ah ama wuxuu u towxiidsaday qofkaani cabsi uu ka cabsanayo in la dilo ama la qafaalo waxaana saa u lahayn dee annagana lama farin dadka qalbigooda inaan maaragtay jeexno oo aan ogaano waxa ku jira taase dee waxa la awoodo maaha nalagumana kallifinba faa'iida lixaad waxay tahay inay lama huraan tahay qofkii inuu ictiqaadiyo ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye ma ku filna marka qofkii inuu ictiqaadiyo in alla uu yahay kan lagu caabudo xaq sababto haddii uu qiro in alla uu yahay midka lagu caabudo xaq taas meesha ka saari mayso in macnaha duulal kalena xaq lagu caabudi karo ay mudan yihiin towxiidku marka wuxuu ku yimaadaa oo uu ku dhaboobaa diidid iyo ogolaasho diididii waxna waad diidaysaa waad anfinaysaa waxna waad ogolaanaysaa لا إله إلا الله يعني cibaadadii mudnaashadeedii baa waxaa loo diiday wixii alle ka soo haray cibaadadiina waxaa loo sugay oo la yiri waa mudan yahay oo loo qiray inuu la keli yahay mudnaashadaas allah faa'iidada toddobaadi waxay tahay in dagaalkii gaalada lala dagaalamayay aanu joogsanaynin ilaa inay qiraan moogiyi in nebi maxamed sala allahu alay slam uu rasuulka alla yahay ile gaalada qaarkood baa kule laa ilaaha illa allah annagu kuguma diidanin haddii ay diidaan marka inay qiraan in maxamed uu rasuulka alla yahay iyadana dagaalkii laga joojin maayo marka islaamka waxaa lagu soo geli karaa buu leeyahy shiikhu laa ilaaha illa allah inuu qiro laakiin qola marka hadday qirta buu leeyahy laa ilaha illa allah oo ay diido inay qiraan in maxamed uu yahay rasuulka alleh dagaalkii waa lagu wadaayaa qiridda la qiraayo in maxamed uu yahay rasuulka allena waxay maaragtay kulansanaysaa oo ka laasimaya raaciddii in loo keli yeelo rasuulka sal ly slam oo lagu gaar yeelo oo aan la raacin diin ahaan wixii rasuulka sal ly slam ka soo haray sidoo kale qiridda la qiraayo nebi maxamed sal ly slam inu rasuulka la yahay waxay kulansanaysaa oo ku guda jira in loo rumeeyo rasuulka sal alla alay slama wixii khabara ee uu noo sheegay ama ha noqdaan wax maaragtay siduu adduunku ku bilaabanayo marka laga hadlayo oo kale iyo waxa mustaqbalka dhici doona kulli waa wada akhbaar marka wax allo wixii khabara ee uu noo sheego ee uuna soo gaarsiiyo waa inaan u rumayno waxaa kaloo shahaadatu maxamedun rasuulullaahi soo gelaysa in laga fogaado wixii uu naga reebay waxaa kaloo soo gelaysa in la qiro maxamed inuu rasuulka alla yahay inaan allaah lagu caabudin wixii rasuulku sal l slam jideeyey moogiye waxaan ahayn yani in rasuulka sal alla ly slama wuxuu jideeyey uun keliya alle lagu caabudo faa'iidada sideedaadi waxay tahay inay waajib tahay in salaaddii la oogo sababtoo qofku haddaanu salaaddii oogin dagaalkii ka joogsan maayo fuqahadu waxayba yidhaahdeen haddii dad magaalo degani ay ku heshiiyaan aadaankii iqaamadii inay faraha ka qaadaan haba dukadaane oo salaadii salaadii maaragtay salaadihii shanta ah haba dukadaane laakiin aadaankii iqaamadii bay ku heshiiyeen inaanay samaynin waa lala dagaalamayaa bay yidhaahdeen fuqahadii maxaa yeelay aadaanka iqaamadu waa calaamooyinkii diinka ee muuqday ay ka mid yihiin haddii qola tiraa marka annagu ma aadaamayno mana aqimayno laakiin waan dukanaynaa waxaa waajiba in lala dagaalamo fuqahada marka warkaas ku hadlay maxay soo deliilsadeen waxay soo deliilsadeen rasuulku sala alla alay slam wuxuu ahaa kaana idaa ghasaa qowman amsaka xataa yatluca alfajru haddii uu qolo ku duulo rasuulku sal ly slam dagaal ma geli jirin oo ma bilaabi jirin dagaal ilaa fajarku uu ka dhasho oo fajarkii salaadiisi la gaaro fain samica aadaanan kafa can qitaalihim wa ilaa qaatalahum hadduu aadaan maqlo dagaalkii waa uu ka joojiyaa ile waxaa caddaanaysa inay muslimiin yihiine haddii aanay aadaaminna waa uu maaragtay la dagaalamaa waxaa caddaanaysa inay gaalo yihiin sidoo kale fuqahadii waxay yidhaahdeen haddii dad magaalo degani ay ku heshiiyaan inay salaada ciidda ka tagaan yacni yaan ba la dhihin maaragtay qof kastay waajib ku taho farducayn waaye yaan la dhihin oo sida de salaadihii shanta ay dadka waajibka u ahaayeen ay saba noqonin salaada ciidiye laakiin shicaarkaas ay ka tageen oo ku heshiiyeen yaa lagula dagaalamaya haddii labadii ciidood ay ka tagaan oo yidhahdaan dukan mayno faa'iida sagaalaad maxay ta maxay tahay inay waajib tahay in sakadii la guto sababtoo ah waa qeyb ka mida wixii ka joojinaya dadka dagaalka oo xadiidkaa sidaa u sheegay waana lama huraan in sakada la siiyo dadkii mudnaa ma kugu filna inaad qof wax haysta oo iska ladan oo aan mudnayn sakadii aada wax siiso oo tiraa sakadii waa iga baxday yani qof qaraabada qof qaraabadaada ah oo iska ladan oo aan sako mudnayn baad siinaysaa oo dano kale ku qabsanaya ama qof aad saaxiibtihiin baad siinaysaa waxaasi marka kuguma filna maxay taha codka soo baxaya faa'iida sagaalaad ee xadiidka laga qaadanayo waa inay waajib tahay sakadii in la guto sababtoo ah waa qeyb ka mida wixii joojinayay dadkii in lala dagaalamo waxaan lama horaana in sakadii la siiyo dadkii mudnaa kuguma filna qof wax haystaa oo qaraabadaada ah ama saaxiibadaada ah inaad siiso kaama gudayso sakadii sababtoo alla wuxuu yidhi innama asadaqaatu sakadii waxay u sugnaato iska leh oo mudan oo in la siiyo ay waajib tahay lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waa sideed qolo oo alla uu sakadii siiyey sideeddaas qofku waa inuu ka mid yahay marka saa rabta iskama yeeli karta sakadu maaha waxa adigu saad rabta ka yeelaysa maaha fuqaradii iyo masaakiintii iyo dadkii sakada ka shaqaynayey ee loo diray hawshaas iyo dadkii qalbigooda lasoo dumaayey gaalana waa noqon karaan muslimna waa noqon karaan iyo wa fi riqaabi xoraynta maaragtay qof addoonsi ku jira iyo walkhaarimiina dadkii maaragtay daynka uu galay oo yani baahi ay qabaan darteed maalan wax u daynsaday amase xataa hadduu qofku lacag haysto ee laba qoloo dagaalamaysa uu heshiisiinu heshiisiinayo dayn uu galo iyada lafteeda maaragtay sakadii waa waa waa waa la siinayaa iyo jidka alleh jihaadka jidka alle lagu jihaadayey yaa maaragtay sakadii lagu bixiyaa iyadana mujaahidiintii baa lagu diyaariyaa wabni sabiili iyo kii maarata safarka ahayo sahayda ay ka go'day waxaa la siinaya wax gaarsiiye meeshii uu u socday fariidatan min allahi waxaas alle waa uu waajibiyey waa waajibiin alle xaggiisa ka ahaatay wallahu caliimun xakiim allana waa mid cilmi badan oo xikmad badan marka sakada allaa qeybiyey annagu sooma dhex geli karno faa'ida tobanaadi maxay tahay waa itlaaqu alficli cala alqowli in mararka qaarkood qofkii waxaas uu sameeyey la leeyahay laakiin wax laga hadla ay tahay wax uu ku hadlay waa liqowlihi sal ll ly slam faidaa facaluu dalik hadday sidaas sameeyaan iyadoo waxa la samaynayan ay ka mid tahay tawxiidkii oo shahaadateynka waa wax lagu hadlaayo marka waxa qowlka marka ficil looga dhigo waa maxay dee qowlka laftiisu waa carabkii oo dhaqdhaqaaqaya ma ogta dhaqdhaqaaqii carabkuna waa fal la samaynayo waa ficil ayada lafteedu marka qaarkoodna ficilkii waa lagu itlaaqaa waa lagu sheegaa qowlkii sababtoo qowlkiiba wuxuu soo gudagelayaa guud ahaan afcaal kalaa lala sheegay markaasaa taasaa la qalliba marka salaaddii iyo sakadii labaduba waa afcaal shaki kuma jiro qowlkiina marka wuu dhex gala isaguna qowl maarata ficil lagu sheegaayo waa ay badantuu leeyahay sheikhu sida xadiidka camaar ibnu yaasir ku jirtay oo kale allaha ka raali noqda asaga yaabihiis in rasuulku sal slam markii uu gabagabaystay carada ku gabagabaystay qaala biyadayhi haakada saasaa marka xadiisku ahaa yani gacmihiisi buu saa ku sameeye waay macnuhu wa daraba bihim alarda dhulkii buu ku dhuftay labadii gacmood marka waana ficil hadda taas marka qaalana waa la yiri faa'iida koo iyo tobanaad in gaaladii dhiigooda iyo xoolahooduba ay bannaan yihiin maxaa daliil u ah casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum marka ay towxiidsadaan dhiigooda iyo xoolahoodaba way maaragtay iga ilaashadaan marka waana la dilayaa waana la qafaalayaa hadba maaragtay sida xaaladdu ay keensanayso xoolahoodiina waa maaragtay la khaniimaysanayaa taasna waa wax maaragtay rasuulkeenna sala alla alay slama ku gaara khaniimadii in la qaato oo waxaa ka ansaxday rasuulka sal slm inuu yiri uctiitu khamsan lam yuctahunna axadu min alambiyaa'i qabli shan baa la isiiyey aan la siinin mid ka mid a ambiyadii aniga iga horreysay waxaa liigu gargaaray buu yiri rasuulku sal ly slam argagax la geliyo qalbigii kuwii iga soo horjeeda aniga inta loo socdo bil intaan bel la gaarin meeshaas masaafadaas dheer yaa cabsi ilaahay qalbigooda gelshaa wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura dhulkiina waxaa la iga dhigay meel lagu dukado oo meel kasta oo dhulka ka mid ood ku dukanaysaa meeshiiba aad najaasadeeda aadan hubin ha ka shakiyin ku duko salaadi salli ma haysto salaad dukan maayo hadhihin sababto meeshii aan najaasadeeda la hubin waa daahir ilaahay masjiduu ka dhigay wa tahuuran iyo dhulkii caradiisii yaa iyadana lagu gabagabaystaa oo haddii biyo la waayo ama qofkii maaragtay aanu awoodin inuu biyihi isticmaalo oo xanuun iyo noocaas oo kalea amuu ka cabsanaya in xanuunka kusii batay iyo wax noocaas oo kalea iyadana waa lagu tahaaro qaataa labadaas faaidaba ilahay dhulka waa nooga yeelay ambiyadii hore ma aanay haysanin in meeshii la rabo lagu dukan karo maaragtay caradiina lagu gabagabaysan karo marka biyo la waayo oo uxillat liya alghanaa'im uu leeyahay rasuulku sal ll slam haniimooyinka gaalada marka lala dagaalamo haniimadii xoolahoodii in la haniimaysto waa la ii baneeya buu leeyahy rasuulku sal ll ly slam walam taxila liaxadin min qabli aniga maaragta ambiyadii iga horreysana xalaal uma ahin looma ogolayn waa la gubi jira intii lasoo aruuriyo haniimada bukhaari muslim baa weriye marka khanaa'im maxaa laga wadaa waa xoolihii gaaladu ay lahaayeen haddaan ku qaadanno dagaal sax ah oo sharci oo jihaadkii la yaqaanay ah maaha gaaladii lala noolaa in xoolahooda la xado maaha dadka qaarkood waxay isaga maleeyaan haddii la yidhaha maarata xoolihii baa bannaan in maarata si tuuganimaa wax looga qaadan karo saas sax maaha waa dagaalkii sharciga ahaa ee saxda ahaa midka ku yimaadaa la yidhaahdaa yani khaniimo waxaas ah laakiin inaad khiyaanto ama aad xaddo laguma ogola sidoo kale dhiigooda ma banaysan kartid iyadoo maaragtay dagaal uusan idiin dhexayn oo dagaalkii sharciga ahayo la yaqaano uusan idiin dhexayn si tuugnima iyo gaadnima iyo si gaadmaa iyo ku dilmaysid iyagoo ku nabadgeliyey oo maarata dhulkoodii kuu ogolaaday inaad soo gasho ile dagaal kuma aada gelina inaad dhiigooda banaysato kuma bannaano ummadihii hore marka khaniimadu xalaal uma ahayn waxaa marka axaadiistu ay sheegaysaa in waxa la khaniimaysta lasoo aruurin jirayo oo marka xaggaas cirka dab ka imaan jirayo maaragtay dabkaas gubi jiray faa'ida laba iyo tobanaad waxay tahay in dhiiggii iyo xoolihii ay bannaanaan karaan bixaqi lislaam ay ku bannaanaan karaan yaanayba noqonina maaragtay towxiidkii iyo salaaddii iyo zakadii wax kalaa jira marka xaq kalaa jira abubakar sidiiq waxaa lagula munaaqashooday oo lagu qabsaday dadkii sakada diiday dagaalkii uu la dagaalamayay markaasuu wuxuu ku jawaabay azakaatu xaqu lmaali buu yiri waa xaq lagu leeyahay xoolihii waa wax ilaahay waajibiyey iskama haysan karaa marka sakadii dadkii mudnaa waa inay siiyaan hadday diidaan soo maaha oo yidhahdaan dagaalan ka xignaa waa lala dagaalamaya waa laga qaadaya ilaa ay macnaha ka hogaansamaan marka wuxuu yidhi wallahi low manacuunii canaaqan aw qaala ciqaalan haddii ay maaragtay waxar ii diidi lahaayeen oo sakadii lagu bixinaayo ama xariggii lagu xiri lahaaba oo dabarkii ah oo ay rasuulka sal ll ly slam maaragtay siin jireen waan kula dagaalami lahaa buu leeyahay xadiidka bukhaari muslim baa wariyey waxyaabaha marka dilka banneeya sababaha dilka banneeya meeshan hadda kuma dhigdhigi karna buu leeyahay ee qofkii marka nusuusta fiirfiiriya waa uu garan karaa faa'iidada saddex iyo tobanaadi maxay tahay faa'iidada saddex iyo tobanaadi maxay tahay wuxuu leeyahay shiikhu khalqiga waxaa xisaabiya oo la xisaabtamaaya allah rasuulka sal ll ly slam waxaa saaran uun inuu dadkii xaqa gaarsiiyo sidoo kale dadkii rasuulka dhaxlayna sala allahu aley wasalama iyagana waxaa saaran uun inay dadkii xaqa gaarsiiyaan xisaabinta dadka la xisaabinaayo allah ayaa iska leh haddaba wuxuu leeyahy shiikhu ha tiiraanyoonin buu ku leeyahay qofka alla dadka ugu yeeraayo haddii yeeriddaadii iyo dacwadaadii la aqbali waayo sababtoo adigu wixii waajibka kugu ahaa waa aad gudatay dimadaadu waa beri xisaabtan allah iskale oo la xisaabtamaayo dadkaas sida alla uu yidhi lasta calayhim bimusaytir adigu ma tihid mid lagu salliday dushooda ma tihid oo macnaha qasbaaya ilaa man tawallaa wa kafar ilaa qofkii maaragtay xaqi ka jeesta moogiye oo gaalooba moogiye fa yucadibu markaa yani kaas xaqi ka jeesta oo gaaloobay fa yucadibu allahu alcadaab alakbar alla wuxuu cadaabayaa cadaabka weynaa oo kii aakhira ah ina ilayna iyaabahum gaaladaas soo noqoshadoodu annaga xaggeennay ahaatay suma ina calaynaa xisaabahum kadibna annaga ayaa xisaabkoodu na saaran yahay annagaa xisaabinayna adiga xisaabtoodu kuma taallo marka qofkii macnaha tawalli sameeyey oo jeesasho sameeyey maaragtay gaalnimo allah cadaab weyn cadaabayo oo kii aakhira ah marka waxba ha tiiraanyoonin haddii warka lagugu soo celiyo oo lagaa diido oo wax lagaa aqbali waayo sababto wixii adiga ku saarnaa ee waajibkugu aha waad gudatay laakiinse waxaad ogaataa haddii aad xaq ku hadasho oo aad allah ula jeedo kolley uun maray noqotaba marbaa maaragtay raadkeedu uu soo bixi doonaa hadda toos ha lagu diide waxaa dhici kartaa in hadda maaratay lagaa diido warki laakiin wax uun saamayna yay yeelanaysaa sida qaalibka ah oo faa'iida la-aan dhici mayso qisadii nabiyullaahi muusa cibro ayaa ugu sugan dadka xaqa dadka ugu yeera oo fircoon wuxuu isu keenay wax alla wixii saaxir masar joogay ee sixrow ahaa yuu meel kasta ka keenan way isu wada yimaadeen kulligood markaasay xargahoodii iyo ulahoodii iyo dhulka ku tuureen markaasi waxay noqdeen wax soconayo abeesooyin masas ah xataa nabiyullaahi muusa waa uu ka cabsaday fa awjasa fii nafsihi khiifatan muusa naftiisu wuxuu ka kasay cabsi markay isu wada yimaadeen kulligood yuu wuxuu ku yidhi nabiyullaahi muusa qaala lahu muusa muuse wuxuu ku yidhi weylakum bela idinku dhacday ama magaciin ba'ye laa taftaruu cala allaahi kadiba allaha ku been abuurannina sababtoo ah inaad xaqii iyo islaamkii iyo ka hor timaadaan oo aad nabiga ilaahay soo dirsaday aad tirahdaan waxa uu maaragtay sheegayaan beeninaynaa waa iftiraa cala allahi alkadib haddaad saas samaysaan maxaa idinku dhacaya fa yusxitakum marka allah uu idinku halaago marka waxaad aad samayseen darteed bicadaabin cadaab idinku halaago waqad khaaba waxaana khasaaray man iftaraa kuwa been abuurtay baa khasaaray oo hoogay waa hadalla marka yar oo aan badnayn yuu ku hadlay nabiyullaahi muusa alla markuu wuxuu yidhi markii intaasu dhacday kadib fatanaasacuu amrahum baynahum nimankii waaba isqabsadeenba murana dhex galay wa asaru najwa waxayna marka ay qarsadeen faqiddii marka way faqeen yacni isla markii uu hadalka ku hadlaba waxaa dhacday inay marka isqabsadeen marka sheikhu wuxuu ku leeyahy bal fiiri hadalladii nabiyullaahi muusa ee yaraa ee koobnaa sida ay u saameeyeen sixroolayaalkii bal fiiri kelimadda marka xaqa ah ee lagu hadlaahay kolley uun raad way ka tegaysaa laakiinse mararka qaarkoodna degdeg baa faa'iidada loo arkaa mararka qaarkoodna way iska dib dhacdaa oo gadaal dambe yaa faa'iidadu soo baxdaa